de hits. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan o aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shanta bisha februari sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuka
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimo waxaa ka mid ah
waxaan waxbarashada uga imid magaalada muqdisho waxaan soo aaday halkan magaalada boorama si aan u barto kuliyadda qaanuunka ee jaamacadda camuud sanad iyo bar ka hor ayaan halkan imid arday badan oo anigay la mida oo magaalada ka soo tegay way jiraan oo jaamacadda camuud yimid si ay wax uga bartaan waa mid ka mid a dhallinyarada ka yimid muqdisho ee wax ka barta jaamacadda camuud ee magaalada boorama warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelannay mid ka mida fanaaniinta da'da yar ee dalka jabuuti barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
kanada iyo kooxda lima ee dalalka latin america ayaa meesha ka saaray in venezuela loo adeegsado awood ciidan wakiilo ka kala socday dhinacyada ayaa ku kulmay ottawa isniintii waxaana ay ku celiyeen taageerada ay u hoyaan wadahadallo diblomaasiyadeed in lagu dhammeeyo carinka venezuela waxaana ay soo jeediyeen in laga fogaado awood kasta oo ciidan in lagu maquuniyo waddankaasi venezuela koox dibadbaxsameeyaala ayaa qashqashaaday intii uu socday shir jaraa'id oo dhinacyadu qabanayeen waxaana ay wateen kooxdaasi boor weyn uu ku qoran yahay faraha kala baxa venezuela
ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkan u socdaalaya pyongyang si ay saraakiisha dalkaasi iskula meel dhigaan qorshaha shir madaxeedka labaad ee u dhexeeya labada madaxweyne wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in stephen baygan uu la kulmi doono dhiggiisa kuuriyada waqooyi kim hayong jol arbacada berita si horumar dheeraada looga gaaro qodobadii ay kim iyo trump iskula meel dhigeen shir madaxeedkoodii singabur baygan waxa uu ka ambabaxayaa siyool halkaasoo uu axaddi gaaray waxa uu wadahadallo la yeeshay madaxda kuuriyada koofureed weli waqti looma jaangooyin shir madaxeedka labaad ee trump iyo kim hase yeeshee waxaa la filayaa in xilli dambe oo bishan ah lagu qabto waddanka vietnam
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa v o a inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno jaamacadda camuud ee magaalada booramo waxaa wax ka barta qaar ka mid a dhalinyaro fara badan oo ka kala yimid gobolada kala gedisan ee soomaaliya waxaana dhallinyaradaasi ka mid a kuwo ka yimid muqdisho waxaana ay dhigtaan kuliyadaha kala gedisan ee jaamacadda ardaydaasi waxaa ka mid ah cabdixaliim axmed cabdulaahi oo dhigta kuliyadda sharciga waxaana uu ka waramayaa sababaha ku kaliftay in uu halkaasi aado islaamar ahaantaasina uu doorbido jaamacaddaasi camuud wuxuu la hadlay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good magacaygu waa cabdixaliim axmed cabdulaahi waxaan waxbarashada uga imid magaalada muqdisho waxaan soo aaday halkan magaalada boorama si aan u barto kuliyadda qaanuunka ee jaamacadda camuud sanad iyo bar ka hor ayaan halkan imid arday badan oo anigay la mida oo magaalada ka soo tegay way jiraan oo jaamacadda camuud yimid si ay wax uga bartaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin magaaladan buuram aan ku noolnahay kuliyaddaas ayaana baranaa waana kuliyad aad iyo aad u qiimo badan jaamacadaha muqdisho kuliyado badan way bixiyaan laakiin kuliyadan aad bay ugu yartahay kuliyadaha jaamacadaha bixiyana waxay ku bixiyaan shareeca wal qaanuun isku dhegan bay bixiyaan laakiin camuud department of low oo english ku baxa jaamacadda keliya oo bixisa wey sidaas ayaan kusoo dooranay inaan halkaan nimaadno oon jaamacadan soo aadno halkan yaa kuu degan ee qoys ahaan aad ku tiirsan tahay marka maadaama aad halkana wax ka baranayso wallaahi een, dadka meelaha fogfog ka yimaada ee halkan yimaada waa laba qaybood dadna faamiliyadooda jira oo halkan degan oo ay wax la mataqaan nolosha ay la wadaagaan intay wax baranayaan dadna dhallinyaro weeyo iyagaa isku tiirsan oo dhan, iyagaa wax isku darsado oo guryo kiraysta oo magaaladana runtii dad wanaagsan baa degan oo si wanaagsan bay usoo dhoweeyaan marka dadkaas baan ka mid ahay Een, mataqaanaa guryaha magaalada kamida qaybo kamida degan dhallinyaro la nool dhallinyaro madax bannaan oon hooy waalid u joogin waalid hooyo iyo aabana uusan u joogin marka dhallinyaradaan baan ka mid ahay waxnaa ku barata magaalada waxbarashadaadii hore markii aad ka soo bilowdo dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare halkeed ku soo qaadata wallaahi waxbarashadeedii hore waxaan kusoo qaatay een, dugsigii hoose iyo kii dhexe iyo kii saraba magaalada muqdisho iyadoo xaaladaha wadanku xilliga ay aad isaga xumaayeen Een, wallaahi mataqaanaa dhibaatooyin iyo shidooyin badan kadib wadanka hadda xoogaha sidii hore uu ka roon yahay isagaan waxay kusoo dhammaystay ilaa haddana weli ammaankii sidii ma aha marka danta waxaa nugu qasabtay inaan magaaladan waxbarasho u nimaadno oo run ahaantiina aad ay u ammaaneen dadkii naga horreeyey oo ka takharujayna ay ka aflixeen Ee, markaad isbarbarigto xaaladda markaa hore aad wax ku soo baratay iyo xaaladda hadda aad wax ku baranayso farqiga u dhexeeya muxuu yahay wallaahi farqi weyn baa u dhexeeya laba dhinacba xagga horta amniga wax badan baa u dhexeeya oo magaaladan boorama waa magaalo arday waa xarun waxbarasho waa xarun dadka afka soomaaliga ku hadla oo dhan ay wax ku bartaan dhanka kaleeto xagga la noolaanshaha dadka aan waalidka ahayn waxyaaba badan bay kaa saacidaysaa inaad ummado kala barato oo kugu afka kugu diina laakiin waalidka aad ka fogaato ood adiga isxilqaanto oo adiga waxbarashadii aad markaa iskaargarayso waalidkii ku kaxaynaya ama mataqaanaa ku riixaya markaa ma jirto adigaa lagaa doonaya inaad isriixdo waxbarato run ahaantii waa jawi aad uga wanaagsan kanaa xiise badan kii hore aan ku jirnay wax ku baranayn
waayo aragnimo maxaa kaaga kordhay kala duwanaanshaha halkii hore aad ku noolayd iyo halkan aad hadda wax ku baranayso wallaahi wax badan baa kuu kordhaya waxaa waye qofku ca- maalintii kuu soo korotaba caqli baa kuu kordhaya marka wax badanoo difference waaye aragnimo badan bulsho badan baa la dhaqmaysaa sida dadka loola dhaqmaa baranaysaa waxaad baranaysaa dadkii aad la noolayd mooye dad kale oo soomaaliyeed inaad la dhaqanto ood mataqaanaaye wax la wadaagto waxaa kaloo baranaysaa inaad kaligaa safri karto ood dhaqaaqi karto ood meel ku noolaan karto run ahaantii waa waa waa dersi aad u fiican baan ka bartay intii aan kasoo tegay magaalada oon imid magaaladan buuram maxaad ku dooratay kuliyaddan qaanuunka wallaahi waxaan ku doortay horta kuliyadan jaamacadda horta waa jaamacad sumcad leh oo soomaalida oo dhan ay taqaano meen mataqaanaa ay soomaalida waqooyi ilaa iyo galbeed dhinac walbay soomaalidu degan tahay laakiin kuliyadda waxaan u doortay waxaan ahay qof aad u xiiseeya dhaqamada bini'aadanka iyo dhanka sharciyada Een, sharciyada bini'aadanka iyo bini'aadanka waxyaabaha kala haga iyo ummaduhu say u nool yihiin wadankuna oo aan ka imid waa wadan sharcigu aad u liito marka waxaan aad u xiiseeyaa inaan ogaado arrimaha sharciga noqdana qof mataqaanaa bulshada fahmi kara halka laga haysto soomaalidu maanta waa la ogyahay halka laga haysto waa sharci la'aanta marka inaan wax ka ogaado arrimaha shuruucda iyo sharciyada iyo bini'aadanka si uu mataqaanaa si nabada ugu noolaan karo qa- marka arrimahaas baa aad u xiiseeya kaasi waxa uu ahaa cabdilxaliim axmed cabdulaahi oo ka mid ah ardada wax ka barta jaamacadda camuud ee magaalada boorama wuxuu u waramayey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan fmta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaali com
waa hagaag dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waa kii dhallinyarada ah ee idaacaddayada duhurnimo heestaannu idiin soo qabanay dhegeystayaal waa heestii helo waxaana ku luuqeynaya fanaanka aad hadda waraysigiisa dhegaysan doontaan in yar kadib oo lagu magacaabo sahal daahir naqdi waxaa la talantaalinaysaa nimco cali migel
waa tahay codadkaasi aad degeysanayseen waa fanaaniinta sahal daahir naqdi iyo nimco cali migil haddaba fanaankaasi sahal daahir naqdi waa kuma waxaa waraysi la yeelatay wariyaha v o a ee jabuuti sagal siciid faarax oo ka waraysatay fankiisa iyo heesaha uu sameeyo iyo miraha intuba ee uu la xameeyo
sagalay waad mahadsantahay walaashay fanka waxay ku dhaliyey hidaraac iyo jacaylo aniga aanu qabo fanka iyo shucuuradda inaan fanaan aan noqon karo aan iska arkay fanaanin badan oo igu dhiirigelisay inaan fanaan noqon karo codkayga iyo laxamadayda oon bilowgaba horta waxaan ku bilaabay baad kusoo galayba fanka waa laxamiistan ahaa fanaanin badan baan u laxamaynayay laxankii markii arken laxamadeydii bay yidhahdeen oraa fanaan waad noqon kartaa ay codkaygiina arkeen fanaanin waaweynna waa ay saxeen heesahaygiina dee hadda waan in badan heeso badan waan sameeyey sagale marka marka hore waxaad mulaxamiistay aan laxankaad samaynaysay marka dambe aa lugey war iska bedda dadka u samaynaysa qudhaad isku day haa haa waxaan waxaaba dee iskugu dayey waxaan iskugu dayay sagaley markaan laxamadii aan diray fanaaniintii aan u diray kolley laxamiistaha aanan heesin iyo laxamiistaha heesaa way kala wanaagsan yihiin marka codkii fana laxankii aan u diray fanaaniinta aan u diray sidii aan ugu diray ba ugu qaadaan waxba ma hagaajistaan codka ma bedishaan ma sameeyaan sida ay u bedilaan laxamiistaha kale inan haysin dee codka markay arkeen bay dhahan waryaa fanaan baa watay fanaan baaba noo soo diray dhowr jeer markay kusoo celiyeen baan israa bal isku day waan bilaabay ilaa dee maasha allah aan kooxda hadda deegaan aan ku biirayba oo koox weyn oo naga hor waxaan fanaanin waaweyn ay ku jiri jireen maasha allah hadda dee meel fiican insha allah heesaha laxamiis heestii kugu horreysay aad laxamiis ma xasuustaa waan xasuustaa hees waxay ahayd aan la xameeyey hees aan u qaaday xaaskayga dareen xaaskayga iyo jacaylo aan u qabo keligid baa iga keenayba xataa ereyo aan u sameeyo aanan awaan ahayn yaa iska baarbaaray
jacayl buu ku yimiday okay jacayl buu ku yimiday laxankani dareen iyo shucuur gaaroo ku yimiday xataa waxaan isdhaa abwaan macal abwaano waan isqadqaatay moogto markaasaan sameeyey erayaan sameeyo erayadii waan laxankii ku dul sameeyo oon ku qaaday weliba heeskaaso markaas heestii heestii bal dad miraheeda xasuusato
erayadii waan isku dayay waxay heeskaasi waxaan ku xasuustaa laxankeedii xubin igamida tahay xaaskaygii rumaa tahay midaan ku xasilaayeen ku raaxaysta baa tahay xiskayga kumaan qaban xawalay dhammaanteed xiskayga kumaan qaban xawalay dhammaanteed inaan kula xushmeeya ruux kale xilliyada samba ina kala xidhaayo ina kala xayndabe xabiibtii xariirad ban kugu imaanaya xabiibi xariirad ban kugu imaanaya marka waan kala maqnayn moogta xariirad waa waa deegaankan selel baa la dhahdaa seylac bay u dhowdahay boorame ka sokaysaa marka jacaylkaagu xariirad buu jooga marka xabiibti xariirad baan kugu imanaya madhan juutan jooga moogtahay waa unu soconaya buntiga unu xiisooday moogtahay xiisaa keen heeskan xiise iyo jacayl iyo anu qabo xaaska keena moogta marka inaad kasoo dhex baxdo bulshada dhane wada socotee kala socotee wax walba la helaya si sahala fannaanku inuu kasoo dhex baxo oo dadku ay si gooni u jecladaan imsaa laga doonaya shaqo inuu qabto maxayse ku xidhan tahay inuu sameeyo horta waxay ku xidhan tahay dadaal waa dadaal marka aad dadaasho waxaa la maqlaa fanaan fanaanku inuu ahaan jiray hal hees baa u qaraxda amba hal hees baa lagu bartaa hal hees keliya lagu baran karaa adoo toban sano soo fanku soo jiray oona lagu aqoon lagu aqoon iyo soomaaliya hal hees keliya kugu baran kartaa adoona fanaan ahaynba nasiibku hal hees ku siin karaa waxay ku xidhantaan dadaal iyo hadba inta jacaylahaagu u yahay fankan iyo intaad geliso iyo intaad ereyo fiican iyo laxan fiican iyo music fiican aad helayso ku xidhantahay biskiliga adiga heesta heesaha kamid aad tira haddo alele heestan buu nasiibkaygu ee kusoo baxay
waa heeskii rasmi haddaan kuu sheegayey aan lahaa raaxayso weligaa xaaskayga u qaaday ba xoog loo daawaday oo in badan laygu bartay laygu yaqaanaa hees kaleo xoogsana loo bartaa jiray hadda oon aniga gabadh nimco migi la yidhahdo qaadno hellow la yidhaahdo laba qof kala maqan telefoon oon hargeysa mar aan joognay aan show fanaaninkisa aan kula qabanay aan ku heesay heeskaana xoog baa isagana loo daawaday marka labada heesood baa ohan karaa labada heesoodan laygu bartay xog laygu bartay
kaasi waxa uu ahaa fanaanka naqdi waa sahal daahir naqdi waxa uu u waramayey wariyahayaga jabuuti nooga soo waranta sagal saciid faarax naqdi waa fanaan da'yar oo ku sugan dalka jabuuti heesaha ayuu curiyaa wuu la xameeyaa uuna ku luqeeya hagaag markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan oo barbarkayga midig fadhiya aad baad mahadsan tahay jacfar kukaay kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno shalay waxaa la dheelay kulan ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska waxaana si weyn isha loogu hayay kulanka liverpool ee naadiga west ham united naadiga liverpool ayaa ay ahayd inay ka badiso naadiga west ham si ay horyaalka dhibcaha ay ka sarrayso naadiga manchester city si badsato balse waxaa naadigaasi ay ku guuldaraysatay inay guul ka gaarto naadiga west ham ciyaarta oo ka dhacday gegada kubadda cagta ee london stadium waxa ay ku dhammaatay gooli gool daqiiqadii loogu talagalay daqiiqadii labaaaatanaad ayaa sido mane u dhaliyay goolka koowaad naadiga liverpool markii ciyaarta ay lix daqiiqo ka soo wareegatay goolkaasi ayaa ciyaaryahan antonio u dhaliyay goolka bareejada naadiga kubadda cagta ee westerham daqiiqadii sideed labaatanaad ciyaartana waxa ay ku dhammaatay sagaashankii daqiiqe loogu talagalay gool iyo gool sidaa daraaddeed horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee liverpool oo iyadu marka hadda saddex dhibcood oo nadiif ah ka sarraysa naadiga kusoo xigta manchester city oo maalin kasii horeysay iyaduna guul muhiim ay ka gaartay naadiga kubadda cagta arsenal kadib markii saddex gooli gool ay dirtay saddexdaasi gool naadiga city waxa u wada dhaliyay ciyaaryahan sergio aguero liverpool lixdan laba dhibcood ayay iska leedahay manchester cityna waxay leedahay konton iyo sagaal dhibcood oo kaalinta labaad ay ku jirtaa tottenham hatsburg ayaa kaalinta saddexaada konton iyo toddoba dhibc iska leh chelsea ayaa konton dhibc iska leh oo afraada manchester united ayaa booska shanaad kala wareegta naadiga arsenal oo kontonafartan iyo sideed dhibc iska leh afartan iyo toddobana arsenal ayaa iska leh maanta kulamo xiiso badan ma jiraan marka laga reebo maalinta beritaha oo iyagu kulamo la ciyaari doono horyaalkaasi dalka ingiriiska marka laga soo gudbo kooba dalarey ayaa waxaa isaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo real madrid kulan ka tirsan samafinalaha koobkaasi kooba dalarey waxaana ciyaartaasi la filayaa in labada kooxood oo mar kale ay iska hor imaadaan iyadoo midna uusan dheelaynin sida la saadaalinayo ciyaaryahanada ronaldo iyo messi messi ayaa kulankii ugu dambeeyey ee valencia naadigiisa barcelona ay la dheeshay ku dhaawacmay waxaana shaki la gelinayaa inuu ciyaari karayo kulankaasi coba dalrey samafinalihiisa oo lugta koowaad ka dhici doonta gegada camnu stadium dhinaca kale waxaa sidoo kale premier league laga ciyaari doona hal kulan naadiga manchester city waxay la dheli doontaa everton waa kulan beri dhici doonee waxyaabaha kusoo kordhana dhegeystayaal waan idinsoo gudbin doonaa kulamadaasi horyaalkaasi haddii aynu ka gudubno ee ingiriiska waxaa dhinaca iyo dalka jarmalka sidoo kale la ciyaari doonaa koobka waddankaasi laga ciyaaro oo wareegiisa lix tobanaad bayan liverkusen waxay la dheli doontaa naadiga hidenham halka norenberg iyo hamburgen ay wada ciyaari doonaan brusha duntmont iyo vether bremen ayaa wada ciyaari doona desburg iyo bederbon ayaa sidoo kale wada ballansan oo wada ciyaari doona kulmadaasi maanta ayay dhici doonaan xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
jamaal axmed cismaan oo ciyaarihii inala socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaha aweys khamiis cabdalla mabute iyo weliba siteey qosol wanaag
jidislay jecel gadayso iyo gaayaa tahay gacalkaama rabeegooso guntiise oo goodka buuxaad goodka buuxaad gardarra ii huride godqayaana guntiise oo goodka buuxaad goodka buuxaad gardarra ii huride inaan geeriyoodon dib u soo gadoomina garaadka ahaay guulaasa ii gargaare inaan geeriyoodon dib u soo gadoomina garaadka ahaay guulaasa ii gargaare gaar iiga qaar dislay jeceel gadayso iyo gaayaa dhahay gacalkaa ma rabee gooso gaar iiga qaay dislay jeceel gadayso iyo gaayaa dhahay gacalkaa ma rabee gooso
godqiyaano guntiis oo goodka buuxaad gardarre iigu ride inaan geeriyoodoon dib u soo gadoominaa garaadka ahaay guulaase ii gargaara wiira aweys xamiis cabdalla mabuusa iyo siteeye qosol wanaag waxa ay gebagabo ahayd daacadayadii duhurnimo jamaal axmed cismaan iyo jacfar kuqayb aad idinla socodsiinaya intaan idaacadda galabta ku kulmi doonno nabadgelyo